Isgaadhsiintu waxay ku lug leedahay wax ka badan erayo iyo codad, taasina waa sababta carruurtu u awoodaan inay ka qayb qaataan macaamilada muddo dheer ka hor markay fahmi karayaan ereyada ama hadalka. Jadeecada indhuhu waa qaab isgaadhsiin aan luqad ahayn, waxay abuurtaa isku xidh ka dhexeeya daryeelaha iyo ilmaha, waxayna ka caawisaa carruurta inay bartaan. Sawirkan aabba ayaa soo hor fadhiya ilmihiisa. Aabbaha ugu horreyn wuxuu eegayaa ilmaha, kadibna wuxuu u jeedsanayaa inuu eego wax ka dambeeya ilmaha. Ilmuhu wuu raacayaa jadeecada indhaha aabbaha si uu u arko waxa uu eegayo. Habdhaqankani waa mid caadi ah dhallaanka da'dan. Cilmi baaris ayaa muujinaysa in qiyaatii toban bilood jirka carruurta ay bilowdo inay fahamto in jadeecada indhaha loo isticmaali karo in lala hadlo. Marka ay yihiin socod barad, carruurtu waxay u isticmaalaan jadeecada indhaha calaamad bixin waxa qof xiisaynayo inuu wuxuu ka hadlayo. Marba marka ka dambeysa, tani waxay ka caawisaa carruurta inay bartaan ereyada aragtiyada iyo walxaha bey'adooda.